magaalada gaalkacyo ayaa lagu qabtay kulan looga hadlaya sidii loo caawin lahaa ganacsatada ku hanti beeshay dab dhowaan ka kacay magaaladaasi kulankan ayaa waxaa ka qayb galay xubno ka mida maamulka degmada gaalkacyo bulshada qaybaheeda kala duwan iyo qaar ka mida ganacsatada magaaladaasi qaar ka mida maamulka iyo bulshada qaybaheeda kala duwan ayaa ku baaqay in la garab istaago walaalaha ku xoola beelay dabkan bacdusalaaan waxaan meeshaan ugu nimid dadkii meeshaan maalkooda uu ku khasaaray ee ku gubtay soo hoyday hamiinka iyagoo xoolo leh ganacsi leh shaqaynahaya salaadiina ku waabariistay meeshaas qarfoofkaas marowna hadda aan taagannahay inaannu maarata xogtooda bixinno meeshaan maal baa yaallay meheradaas waxaa ka furnaa afar meheradood baa ka furnayd afartii meheradood oo ka furnayd ee kala gedisnaa ee maqaayadaha iyo maaragtaaday meelaha oo goobaha caafimaadka iyo kaydadka iyo iskugu jiray ee maaragtaaday ee carwooyinka waxaan hadda ugu nimid gurigaan dhisanoo kor ka diiran oo albaabadiisu madowyina u joodaan baa meeshii hadda saaka yaalla nooc kasta isugu jiri karaan waa meherado hadda hal meherad maa dhowr meherado weeye marka waxaan leenaha walaalaha hala caawiyo aad iyo aad baan dee dadku ugu boorinaynaa inay caawiyaan ganacsada kale saaka meeshaan waxaa u taagannahay masiibo maaleed oo mahamiin dhawata ka dhacda meesha hadda taagannahay sida wada jeediin waxaa gubtay hanti dhismo ah iyo hanti ganacsi ah oo nuuc walba ah ayaa meesha ku basbeeloo ku gubtay sida u wada jeediin marka waxaa meesha u soo istaagnay mahmaayo waxaa jirta ah wixii tol dhibaa qofma dhibaan muslimka muslimnimada iyo diinteenna waxayna faraysaa inaan isku gargaarno wax yaro isku duuda oo dhibaato badan u soo mara sanadada soo shaqaynay ahaayeen waxu badbaadana aysa jirin waxaa ku baaqaynaa inay loo didaalo loo gurmado dabkan ayaa ka dhashay koronto ka kacay mid ka mid a xarumaha ganacsi taasoo sababtay inay gubtaan goobo kale oo badan